إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii alraxbiya fii cilmi lfaraaid alraxbiya fii cilmi alfaraa'id ayaan ku soo jirnay waxaan soo gaarnay baabu miiraathi اljaddi wاlkhwa baabu miiraathi اljaddi wاlkhwa baabkaas dhexdiisa ayaan ku jirnay baabkaas dhexdiisa ayaan ku jirnay waxaana soo gaarnay jadka sharaxa dhexdiisa sibdumaardiinigan maraynaye jadka markii uu yidhi falwaajibu lahu maca dawilfuruudi khayruulumuuri halaatha haddii asxaabulfuruud la joogaan waxaa waajiba saddex arrimood tii u khayr badan in waxa weeyaan la siiyo wa huwa hunaa thulutsulbaaqi mihaaladaasaan ku dhex jirnay markaasuu wuxuu yidhi wa ka zawjatin wa jaddin wa halaatha ikhwatin oo kale weeye sida zawjo hadday joogto oo kale oo asxaabulfuruudkii waxaa ka joogta zawja iyo jad iyo saddex walaalaa lisawjati zawjada waxaa usugnaaday alrubucu rubuc wa huwa rubucuna sahmun waa sahmi sahmigaas oo min arbacatin afar xaggeeda ka ahaaday waliljaddi awowga waxaa usugnaaday thulutsulbaaqi inta soo hartay saddexda sahmi oo soo hartay huludkeed ayaa usugnaaday oo saddexdaa sahmi oo soo hartaa mid la siin wa huwa sahmun waa hal sahmi walilikhwati walaalaha waxaa usugnaaday walaalaha athalaathati saddexdaa sahmaana laba sahmi marka markaas oo saddex walaalaa la joogaan ee ay zawjadu qaadatay sahmigeeda saddexdii arrimood waxaa u qeyr badan thulutsulbaaqi marka oo in saddexda sahmiyo soo hartay mid la siiyo labada kalena la yidhaha saddexda walaalaha qaybsada maxaa yeelay walow akhada hadduu qaado lahaa aljaddu awowga asudusa sudus akhada wuxuu qaado lahaa yuu heli lahaa thuluthey sahmin sahmi saddex loo dhigay laba meelood xataa hal sahmi ma wada heleen sahmi saddex loo qeybiyey ayuu laba meelood heli lahaa haddii la yidhaahdo sudusu jamiicil maal qaado walow qaasama likhwata walaalaha hadduu la qaybsa lahaana walaalaha athalaathata ee saddexda ah walaalaha athalaathata ee saddexda ah xasala lahu waxaa usoo xasili lahaa arbaacu thalaathatu arbaaci sahmin thalaathatu arbaaci sahmin sahmi afar loo qeybiyey saddex meelood oo rubucun sahmiga ka mid a ayaa xataa ka nuqsaami lahaa sahmi ma wada heleen sahmi afar loo dhigay saddex meelood uu heli lahaa fa tanqusuhu waxay ka nuqsaamin almuqaasamatu la qaybsashada waxay ka nuqsaamin can thulutsulbaaqi thulutsulbaaqigay ka nuqsaamin oo thulutsulbaaqiga intuu ku heli lahaa ku heli maha muqaasama hadii la yidhaha fa wajaba lahu marka waxaa u waajibay thulutsulbaaqiya u waajibay ilaa saddexda arrimood midii u qayb badan u waajibaheeda liannahu thulutsulbaaqigu khayrun waa uga qayr badan yahi lahu jeedka min almuqaasamati la qaybsashada wa min asudusi sudusna waa uga qayr badan yahi wa taaratan marna yufradu lahu waxaa loo qadaraa jadka sudusulmaali maalka suduskiis maalka oo dhan oo laysku daray suduskiis maca asxaabi lfuruudi asxaabulfuruudka la jirkooda wadaalika marka suduska loo qadarayaa idaa kaanat ilmuqaasamatu lqabsashadu waa markay ahaato inuu la qaybsado tanqusu mid ka nuqsaaminayda cani sudusi sudus faqad oo kaliya walaa tanqusu aysan kana nuqsaaminayn can thuluthi lbaaqi thulutsulbaaqi ka nuqsaamime laakiin waxay ka nuqsaaminaa sudus oo suduska markaas wuxuu uga badan yahay thulutsulbaaqiga iyo muqaasamadaba ka zawjin sida zawj oo kale iyo wa ummin hooyo iyo wajadin iyo wa akhaweyni asxaabulfuruud maanta waxaa jooga zawj oo nis leh ilaa farac waarita ma jooge iyo um oo sudus leh ilaa walaalo tacadudaa jooge marka waxaa lagu dhisin masalada nis hadduu zawjku leeyahay nis maqrajkiisu waa ithnain hooyaduna sudusay leedahay suduskana maqrajkiisu waa sita sitada iyo ithnaynkana tadaaqula ka dhexeeya marka waxaa qaadan mid ka badan sitada lagu dhisin masalada lixaa lagu dhisa lix marka lagu dhiso sawjka saddexaa la siinoo nis ah umta sudusaa la siinoo halaa la siin afaray qaateen laba sahmiyaa soo hartay markaan waxaa u qayr badan in la yidhahdaa sudus qaado wuxuu ku yidhi ka zawjin wa ummin wajadin wa akhaweyni lizawji annisu yaa usugnaaday walilummi asudus yaa usugnaaday yafdulu waxaa soo haraya thuluthun oo laba sahmi ah fa in akhada aljaddu jadku hadduu qaato asudusa suduska akhada wuxuu qaadanayaa sahman sahmigaasoo min sitati ashumin lix sahmi ka mid ah wa in akhada laakiin hadduu qaato thuluth albaaqi thuluthulbaaqi hadduu qaato akhada wuxuu qaadanayaa thulutheey sahmi sahmi saddex loo qabiye laba meelooduu heli wain wakadaa sidaasoo kale in qaasama hadduu la qaybsado al akhaweyni labada walaalaha hadduu la qaybsado leera la qaybso waxa weeyaan sidaasoo kale wuxuu helayaa thuluthay sahmi marka waa isla egyihiin maanta muqaasamada iyo waxa weeyaan thuluthulbaaqiga laakiin sudusu jamiicilmaaliya uga qayb badan oo ka badan ilaa hal sahmiyuu helaah falmuqaasamatu laqaybsa la qaybsashadii tanqusuhu jadkii waxay ka nuqsaamin cani sudusi sudus faqad oo kaliya fa yufradu lahu waxaa loo qadarin asudusu sudus wayafdulu waxa usoo harin lilakhaweyni labada walaalaha sudusuna usoo harin yuqsamu baynahumaa dhexdooda loo qaybin wa ka bintayni waa laba gabdhood oo kale iyo wa zawjatin zawjo iyo wajadin iyo wa akhin bintayni wa zawjatin labadaas asxaabu furuud ka joogaan bintayni hadday yihiin hadi thuluthaan ay leyihin waad soo ogaata laba gabdhood oo meydkii dhalay zawjana mar haddii farac waarithu joogo waxay leedahay waxa weeyaan thumun thumun ayay leedahay marka thuluthaanka ay leeyihiin bintaanku makrajkiisu halaathu ka baxaa zawjadu thumunka ay leedahayna thamaaniyu ka baxaa thamaaniya iyo iyo thalaathana tabaayuna ka dhexeeya masalada waxaa lagu dhisin labaatan iyo afar marka oo waxaa lagu dhifan saddexa sideed lagu dhifan saddex sideedaad waa labaatan iyo afar afar iyo labaatankaas thuluthaan waxaa u ah lix iyo toban lix iyo toban bintaankaa la siin zawjadana thulu thumun ay leedahay thumunku waa saddexabe saddexdaa la siin waxaa soo harin shan sahmi jadka maanta haddii la yidhahdo la qaybso waxa weeyaan xataa sudus heli maa thuluthulbaaqi haddii la yidhaahdo qaadana ayadana sudus wax ka yaru helaa maanta suduska u qayr badan suduskaa la siin suduskuna waa afar hal xaba uga soo soo hari waxa weeyaan walaalka markaasu wuxuu ku yidhi ka bintayni wa zawjatin wa jadin wa aqin yufradu waxaa loo qadarin lahu liljadi jidka fiihaa masaladaas dhexdeeda asudusu ayda noqoshee liannahu suduska khayrulumuuri arrimaha u qayr badan athalaatu saddexdaa wa ashaara biqowlihi naadimka qowlkiisa wuxuu ku ishaaray oo uu yidhi walaysa ma ahan jadkii naasilan mid ka degaya canhu suduska bixaalin marnaba ilaa ana aljadda jadka jadkaasoo maca alikhwati walaalaha la jiraa laa yanqusu inuusan ka nuqsaamayn cani sudusi suduska bilijmaac marnaba hantida dhan oo lix loo qaybiyey wax ka yar qaada ma oo sudus marnaba hoos uga dhici ma falow lam yafdul haduusan haddaysan ka soo harin can asxaabilfuruudi asxaabulfuruudka ila sudusu sudus un maahane faqad oo kaliya wax kale haddaysan soo harin ee sudus kaliyuhu soo haro jad iyo ikhwaana meeshii joogaan mathalan wuxuu yidhi ka ummin sida hooyoo kale iyo wa zawjin zawj iyo wajadin iyo wa aqin maanta waxaa jooga meesha waa uum walaalo tacadudayna ma joogaan hal walaalaa jooga thuluthay leedahay ilaa farac waarisana ma jooga walaalo tacadudana ma joogaane zawjkuna farac waaris hadduusan joogin nisuu leeyahay marka waxaad tidhahda niska makrajkiisu waa ithnain thuluthkana makrajkiisu waa thalaatha ithnain iyo thalaatha waxaa ka dhexeeya tabaayun laba saddex ku dhifo waa lix lix ku dhis marka asalka masalada markaad lix ku dhisto zawjku nisuu leeyahay saddex si hooyaduna thuluth ay leedahay si sita waxaa thuluth u ah labo ee laba si hal sahmiyaa soo haray oo sudus ah hal sudus kaliyaa soo haray awowgaa la siin walaalkana iska tagaa laleeyahy sidaas darteed wuxuu ku yidhi falow lam yafdul haddaysan ka soo harin can asxaabilfuruudi asxaabilfuruudka la sudusu sudus un mooye faqad oo kaliya wadaalika mithaalkii ka ummin waa hooy oo kale iyo wa zawjin zawj oo kale iyo wa jaddin awow oo kale iyo wa aqin walaal oo kale taasoo kale weeye iyo wa kabintayni maala mithaal kalu keenay kabintayni laba gabdhoodo meydku dhalay iyo wa ummin hooyo iyo wajadin iyo wa ikhwatin walaalo kayfa kaanu siday ahaadaanba kabintayn hade bintayn waxay leedihiin thuluthaan ay leeyihiin umna maanta farac waarithaa joogay sudusay leedahay marka sudus maqrajkiisu waa sita bintaynka thuluthaan ay leeyihiin maqrajkiisu waa thalaatha halaatha iyo sita tadaakula ka dhexeeya mid ka badan qaado sitada ku dhis masalada markaad sito ku dhisto sito waxaa huluthaan u ah afar si labada gabdhood waxaa u ah sudus hooyadana hal weeye si hal sudusaa soo haray jedkaa la siin ikhwadun waa samraaya saas darteed wuxuu ku yidhi falow lam yafdul haddaysan ka soo hareen can asxaabilfuruudi asxaabilfuruud ila sudusu maahane faqad oo kaliya ka ummin wa zawjin wa jaddin wa akhin oo kale wa ka bintayni wa ummin wa jaddin oo kale iyo wa ikhwatin kayfa kaanuu si alla say ahaadeen furida waxaa loo qadarin liljaddi awowga asudusu sudusa loo qadarin wa saqada al aqu walaalkuna waa dhicin waa iska dhicin walaalku aw ilikhwatu ama walaalaha badan hal walaal hadduu yahayna waa dhicin walaalo badan hayay dayihin waa dhicin hal sudus maadaama uu soo haray suduskaas waxaa la yska siinaya jedka wakadalika sidaas oo kale low kaana hadduu ahaado alfaadilu kan soo haray min alfuruudi faradyaalka ka soo haray aqala wax ka yar min sudusi lmaali maalka suduskiis hadduu ka yar yahay hadduu maalka suduskiis ka yar yahay lowdaas jawaabkeedu waxa weya furida liljaddi fi lxaalayn asudus jedka farad ayaa waxaa loo qadarin sudus ayaa loo qadarin wey haddii wax sudus ka yaro asxaabfuruudka ka soo haraan oon sudus maysan dhammayn asaga asxaabulfuruudka lagu darin sudus inuu leeyahay loo qadarin walaalahan meeshaba laga saari markaas wuxuu ku yidhi wakadalika sidaas oo kale low kaana hadduu ahaa laha alfaadilu kan ka soo haray min alfuruudi faradyaalka aqala mid ka yar hadduu ahaa laha min sudusi lmaali maalka suduskiis wadaalika mithaalka iyagoo sudus wax ka yar soo hareen ka zawjin zawj iyo wa bintayni laba gabdhoodoo mayd ku dhalay iyo wa jadin iyo wa ikhwatin oo kale waa marka inaan aragno way siduu sudus wax ka yar inay soo harayaan zawj wuxuu leeyahay rubuc ilaa waxaa jooga farc waaritehe bintayna thuluthaanay leeyihiin ilaa waa laba gabdhood oo maydku dhalay marka bintaynka thuluthaan ay leeyihin halaatha wey makhrajkeedu zawjkuna rubucu leeyahy makhrajkiisu waa arbaca arbaca iyo halaatha isku fiiri labadaas cad faradaa ku jirta labada farad maxaa ka dhexeeya isku fiiri tabaayunaa ka dhexeeya isku dhufo marka saddex afar ku dhufo saddex afar ku dhufta waa labiyo toban labiyo toban markaad ku dhisto mas'alada waxaad tidhahdaa marka zawj wuxuu leeyahay rubuce labiyo toban rubuc maxaa u ah saddexa u ah saddex sii zawjka markaad zawjka saddex siido sagaalaa kuu soo hartay waxaad tidhahdaa bintaanka thuluthaan ay leeyihiin maxaa thuluthaan u ah labiyo toban sideeda u ah sideed sii hal ah soo haray xataa sudus ma dhama waa sudus barkiis markaasoo kaleeto waxa weeyaan jadkaa sudus loo qadarin magaala masaladana meeshaan uga dhisnay labiyo toban waa la cawlin oo saddex iyo tobana laga dhigin sidaasaa loogu qaybin ikhwaduna waa dhacayaan marka waa sudus kaliyu hadduu soo haro oo amase lam yafdul hadduusan soo harin shay-un waxba sudus hadduu soo haro masaladii hore aheedoo awow aa la siin sudus ka yar hadduu soo harana waa tanoo hadda aan joogno soo miitaalinay oo zawj iyo bintan iyo jad weye iyo ikhwa zawj sudus wax ka yaraa soo haro sudus barkiisa soo haray markaasoo kaleeto awowga sudusa inta loo qadaraa masalada la cawri ow lam yafdul shayun haddaan waxbaba soo harinba oo asxaabfuruudku ay dhammaystaan ka bintayni wa zawjin wa ummin wa jadin wa ikhwatin oo kale waaye bintayni laba gabdhood oo maydka odhan thuluthaan ay leeyihin wa zawjin zawjkuna wuxuu leeyahay rubac ilaa farac waaritaa joogee wa ummin hooyaduna sudusay leedahay ilaa farac waaritaa joogee wa jadin awow iyo wa ikhwatin walaalo furida liljadi jadka waxaa loo qadarin fi lxaalayn labada xaalaba asudus labada xaalo waxa weyan xaaladii uu soo haray wax ka yar sudus waa markii ay joogeen waxa weya zawj iyo bintayn iyo jad iyo ikhwa iyo xaaladda labaadon waxbaba soo harinba waa markaan ay joogaan bintayn iyo zawj iyo um iyo jad waana inaan miithaalino tusaalayno inaan waxba soo harayn bintayn waxay leeyihin thuluthaan alxamdulilah bintayn waxay leeyihiin thuluthaan zawjkuna wuxuu leeyahay rubuc ilaa farac waarithaa joogeen umna waxay leedahay sudus ilaa farac waaritha iyo weliba walaalo tacadudaba waa joogaane marka waxaa leedahay bintayn thuluthaan ay leeyihin thuluthaan makhrajkiisu waa halaatha zawj wuxuu leeyahay rubuc rubucna makhrajkiisu waa arbaca umna waxay leedahay sudus ayay leedahay sudus makhrajkiisu waa sita waa sita sita iyo halaatha tadaakula ka dhexeeya ee sitada qaado sitada adoo qaadatay waxaad oo hooyada sahmigeedu ka soo baxayay site iyo maxaa ka dhexeeya dheh arbaca oo maqrajkii uu kasoo baxaya ah rubucu waxaa ka dhexeeya tawaafuq binis ansaafta isku waafaqsan yihiin tanuna nis ay leedaha tanuna nis mid niskeed kan kale ku dhifo sita niskeed oo saddex ah arbaca ku dhifo kaamil ah waxa weeyaan waa labiyo toban haddaad arbaca niskeed oo labaas lix ku dhifatana waa labiyo tobankii labiyo toban marka la yihahdo bintaynku waxay leeyihiin huluthaan waa sideed afaraa soo harta zawjkuna wuxuu leeyahay rubuc waa saddex c waxaa soo haray hal sahmi hal sahmi um sudus ay leedahay laba sahmiyay rabtaa ayadiyaa wax ka dhiman yihin iska daajad intaan la gaarin marka waxbaba sooma harin ayadiyaa wax ka dhiman yihin masalada waa la cawlin marka shan iyo tobana loo cawlin oo maalka shan iyo tobana lagu dhisi wuxuu ku yidhi furida waa loo qadarin liljadi jadka fil xaalayn labada xaalo xaaladda hore oo sudus wax ka yaru soo hareen oo asxaabu furdi ka soo hareen iyo xaaladan dambe oon waxbaba soo harin oo ayagii wax kasii dhiman yihiin asudusu sudusaa loo qadari wa tacuulu luulaa masalada hore waa cawlmin bitamaami sudusi si suduska loo dhamaystiro ilaa sudus wax ka yaraa soo haray wa yuzaadu waa la siyaadin fii cawli thaaniyati midda labaadna cawlkeeda ilaa asxaalfuruudkiiyayba kan dhi ka kala dhimanaato hooyadaaba in loo cawla ay waajib aheed cawlkiiyaa lasii siyaadin shan iyo tobanaa la gaarsiin walaa yasqudu ljaddu awowgu ma dhaco marka walaa yasqudu ma dhaco aljaddu awowgu walaa yanqusu kamana nuqsaamo can sudusi sudus bikayri cawlin cawla-aan bixaalin sinaba wa tasqudu likhwatu walaanuhuna way iska dhacayaan qaala naadimu naadimkii wuxuu yidhi qaala naadimu naadimkii wuxuu yidhi alimaam abi cabdillaahi maxamed ibnu cali ibnu maxamed ibnu xusein araxbi weeye naadimka iska leh abi cabdillaah maxamed ibnu cali ibnu maxamed ibnu xusein araxbi wuxuu yidhi wahwa maca alinaahi cinda alqasmi mithlu akhin fii sahmihi waalxukmi ilaa maca alummi falaa yaxjubuhaa bal huluthu lmaali lahaa yasxabuhaa wahwa jadkii macal inaafi kuwa dhadigla jirkooda xaal u ahaaday mithlu akhin walaal oo kale weeye cindal qasmi qeybta agteeda ayuu walaal la mid yahay fii sahmihi sahmigiisuu kula mid yahay waalxukmi xukunkuu kula mid yahay ilaa macal ummi hooyada la jirkeeda xaal uu yahay maahane oo la mid maahan markaas falaa yaxjubuhaa hooyada ma xijaabo bal iska badaaya thuluthulmaali maalka thuludkiis lahaa hooyada u sugnaaday yasxabuhaa xaalo uu la saaxiibaayo wa huwa jadkii macal inaafi kuwa dhadigla jirkooda xaaladda u ahaaday mithlu akhin walaal oo kale weeye cindal qasmi qeybta agteedu kula mid yahay fii sahmihi nasiibka uu qaadanaayo awowgu ayuu walaal kula mid yahay walxukmi xukunkana waa kula mid ilaa macal ummi hooyada la jirkeeda xaaladda uu yahay awowgu maahane falaa yax oo la mid ma aha markaas akh falaa yaxjubuhaa hooyada ma xijaabayo bal is awowgu bal oo kama xijaabi karo thuluth bal iska badaaye thuluthulmaali maalka thuludkiis lahaa wuxuu u sugnaaday hooyada yasxabuhaa xaala uu jadku la saaxiibayo xaaladda jadku la joogo ayadu thuluthulmaal ayay leedahay halkan wuxuu uga hadlayaa saddex masalo muhiim ah jadka marka uu la joogo gabadha walaasha ah oo ukhtada uu la joogo laba xugun walaalku kala midih laba xugun walaalku kala midih wuxuu ku yidhi wahuwa wahuwa jadkii macal inaafi xaaladda uu yahay oo uu dhadig la joogo gabdha la joogo mithlu aqin walaal oo kale weeye cindal qasmi qaybta agteeda fii sahmihi nasiibkiisu kula midih oo walaal gabadh walaal ah iyo wiil walaalkeeda markii wax loo qaybinayo ay casabadnimo wax u qaybsanayaan lidakari mithlu xadil unhayeynay u qaybsamaan lidakari lidakari mithlu xadil unhayeyn ayay u qaybsamaan sidaasay u qaybsadaan maalka awowga markuu gabadha la joogo waa saas oo kale qeybta walaalu la mid yahayo wiil intuu qaadan jiro kalu qaadana oo lidakari mithlu xadil unhayeyni ayuu la qaybsana masladaas waa kala mid oo fii sahmi waa kala mid walxukmi xukunkana waa kala mid xukunkana maxaa loola jeedaa gabadha hadday keligeed tahay ahlulfaradkay ka mid tahay laakiin wiil markuu la joogo walaalkeedoo la dhashay wiil walaalkeedoo la dhashay markuu la joogo waa casabeeyaa waa casabeeyaa marka awowguna markuu la joogo sidaasoo kale weeye waa casabayna fii xukmin waa saas labadaas masale waa kala mid inuu casabeeyo gabadhii iyo inuu wiil intuu qaadan jiray qaato laba gabdhood dheeftood uu qaatay labadaas xugun waa kala mid xugunuusan kala mid ahaynuu sheegay wuxuu yahay xugunkaasu haddii gabar iyo wiil wada dhashay ay hooyo wax la dhaxlayaan hooyadu markaas thuluth waa laga xijaabaaho xajmu nuqsaana ku dhaca sudusay qaadataa maxaa yeelay walaalo taxduudaa meeshii jooga laakiin haddii jed iyo ukhta ay joogaan la dhihi maa awowgaana walaalku xugunahoo walaalo tacdudayaa jooga la dhihi maa maxaa yel walaalo tacduday ma joogaan awoowe iyo hal gabaraa joogta walaalihii hal gabaraa ka joogta marka haddii wiil iyo gabar joogaan hooyada waa laga xijaabaa thuluthka waa laga xijaabaa hooyada thuluthka laakiin haddii awoowe iyo gabar ay joogaan lagama xijaabo hooyo thuluthka thuluthkeeday qaadataa hooyo kama xijaabi karo masaladaas walaal kula mid maaha intaas weeye baabka markaas wuxuu ku yidhi wahwa jedkii macal inaanti kuwii dhadigaala jirkooda xaaladda u ahaaday mithlu aqin walaaluu la mid yahay cinda alqasmi qeybta agteeda fii sahmin sahmigiisa waa kula mid oo walaal intuu qaatu qaadan lidakari mithlu xadil unsayeyni uu gabadha wax ula qaadan walxukmi xukunkana waa kula mid oo wiilka walaalka oo gabadha markuula joogo gabadha ahlulfarad ma noqotee waa casabeeyaa sidaasoo kalea jedkuna u casabayna taasna walaalka ayuu kula mid yahay ilaa macal ummi hooyadala jirkeeda xaaladda uu ahday jedku maahane xaaladdaas la mid maaha ah falaa yaxjubu jedkii kama xijaabaya haa hooyada cani thuluthi kama xijaabaya macnaha bal iska badaaya thuluthulmaali maalka thuludkiisa lahaa u sugnaaday hooyada yasxabuhaa jedki xaalu la saaxiibaya xaaladda uu la joogo jedku waxa weeyaan oo hal gabar iyo hal jed uu la joogo waxa weeye waxay qaadaan thuluthulmaal qaala maxamed ibnu maxamed ibnu axmed sibdulmardini wuxuu yidhi aquulu waxaan leeyahay aljaddu awow macal macal akhawaati gabdhihii gabdhihii walaalaha la jirkooda xaaladda u ahaaday cinda almuqaasamati la qaybsashada agteeda mithlu akhin walaalu la mid yahy halkuu kala mid yahay la qaybsashada oo lidakari mithlu xadil unsayeyni ayuu qaadan wuxuu kaloo kula mid yahay fii tacsiibihi jedka casabayntiisa al akhawaati gabdhihii walaalaha uu casabaynayo fa yucasibu jedkii waa casabaynaa al akhawaati gabdhaha walaalaha sawaa-un waa isku mid kunna walaalahaas inay ahaadaan liabaweyni kuwa aabbiyo hooyo u sugnaaday ow liabin ama kuwa aabba u sugnaaday la kulli waa casabaynaa waa limusaawaatihi jedka la sinaanshadiisa lahunna gabdhaha uu la sinan yahay fil idlaa'i soo dhawaanshuu kula sinan yahay bilabi aabba lagu soo dhawaado gabdhahan maydka amaha ku aabbiyo hooyo ahaadeen amaha ku aabba ahaadeene asaga waa u sinan yihiin uma kala sokan ilaa labadaba waxaa dhalay wiilkiisiyaa dhalay jedkan wiilkiisiyaa dhalay isaga uma kala sokeeyaan marka labadaba wuu casabaynaa isago fa ida btada alxaalu marka xaalku hadduu keeno almuqaasamata ila jedku marna inuu la qaybsanayo walaalahan wax soo ogaanay marna asaga waxa weeyaan thuluthu jamiic ilmaal la siinaayey marna la siinayo thuluthulbaaqi marka fa ida qtada alxaalu xaalku hadduu keeno almuqaasamata la qaybsasho akhadaljaddu jadku wuxuu qaadanaa mithla xadil unhayeyni laba dhadig dheeftoodoo kale kal aqis walaalkii xaaluu la mid yahay fa yakuunu lahu waxaa u sugnaanaa jedka sahmul sahmul akhi walaalka nasiibkiisii wa xukmuhu jedka xukunkiisuna ka xukmihi walaalka xukunkiisaoo kale weeye fii kownihi jedka ahaanshadiisa ayuu walaalka kula mid yahay fii kownihi kowniljed jedka ahaanshadiisa ayuu walaal kula mid yahay yucasibu mid casabaynaya uu yahay alukta walaasha iyo fa actar wax ka badan hal gabar iyo wixii ka badan wixii la jooga wuu casabaynaa halkaas wiiluu kula mid yahay wayasqudu waana dhacayaa farduha gabadha faradkeeda iyo iyadoo jed la joogta farad qaadame ilaa idaa kaana inuu ahaado maahan meeluusan marka kala mid ahay inuu sheegaa markuu laba meelood uu kala mid yahay sheegay inuu wiil intuu qaada jiray qaadan iyo inuu sidii wiil ku casabay jiray u casabayn labadaas markuu sheegay wuxuu sheegin xugun uusan kala mid ahayn ilaa idaa kaana markuu ahdo maahan macali jaddi awowga la jirkiisa ummun hooyo iyo wa uktun gabar walaal ah ummun wa uktun halkaas haddii wiil joogi lahaa oo ay noqon lahaayeen wiil oo akh iyo ukhta iyo um hooyada si dusaa la geyla la walaalo tacdudaya joogay laakiin jadka markuu joogo saas maaha wuxuu yihi fa inahu jadkii wa in kaana walow kaana jadku haba ahaado mithla alakhi walaal oo kale fii tacsiibihi casabayntiisa jadka ha kula mid noqdo al-ukhta uu casabaynaa wa fii muqaasamatihi la qaybsashadiisana ha kula mid noqdo iyoaha gabadha uu la qaybsanaa wa laakiin falaysa jadkii ma ahan mithla alakhi walaal oo kale fii xajbihi xijaabidiisa walaalka xijaabidiisa walaalka xijaabidiisa macal ukti gabadha walaasha la jirkeeda uu xijaabayo lilummi hooyada haddii wiil walaalahu gabar la jiro lilummi hooyada xijaabku xijaabayo awowgu kala mid maaha oo mina thuluthi thuluthka ay ka xijaabayeen wiilka iyo gabadhu ila sudusi sudus ay u xijaabayeen xijaabidda uu aku markuu ukhtada la jiro uu hooyada ka xijaabayo thuluthka oo suduska geynayo jadku kala mid maaha bal iskaba daaya aljadku awow jadkaasoo macal ukti gabar la jiro laa yaxjubu ma xijaabi karo alumma hooyada ma xijaabi karo isagu falahaa hooyo waxaa u sugnaaday macahu maca aljadi jadka la jirkiisa athuluthu thuluth kaamilan xaaliya mid dhammaystiran walbaaqi inta soo hartana bayna jaddi awowga iyo walukti gabadha ayay u dhexeeyaan muqaasamatan isla qaybsasho lilukti walaasha waxaa u sugnaanaa nisfu maa liljaddi awowga wax u sugnaaday barkiis wa tulaqabu waxaana lagu naynaasaa haadihi suuratu suuraddan oo ah jad ukhta iyo um jad ukhta um saddexdaas qof markay wax dhexlayaan bilkharqaa alira magaceeda naynaastaasay leedahay bilkharqaa maxaa loogu baxshay qaala alcalaamatu albaqari wuxuu leeyahay luqibat waa lagu naynaasay bidaalika magacaas litakharuqi aqwaali saxaaba saxaabada aqwaashooda isdildilaacinta ay isdildilaaciyeen fiiha masalada dhexdeeda ow amase liana alaqaawiila hadallada kharaqadhaa way dilaaciday masaladan likahratihaa hadallada tiradooda aada looga hadlo saxaabada uga hadle wa haakadaa walxukmu xukunku haakadaa sidaasoo kale u ahaaday fii zawjatin zawjo iyo wa ummin hooyo iyo wa jaddin awoowe iyo wa ukhtin gabar walaal ah lilummi hooyada waxaa usugnaaday fiiha masalada dhexdeeda athuluthu thuluth ay leedahay ilaa walaalo taxdude ma joogaan farac waarisana ma joogeen kaamilan xaal yahay mid dhamaystiran weli zawjati waxaa usugnaaday alrubucu ilaa farac waarita ma jooge walbaaqi inta soo hartay baynaljeed walukti ayay ahaanayeen calaa halaatatin saddexay loogu qaybin lahu jedka waxaa usugnaaday sahmaani laba sahmi walaha iyadana waxaa usugnaaday sahmin hal sahmi qaala wuxuu yihi abu cabdillaahi maxamed ibnu cali ibnu maxamed ibnu xusein alraxbi wuxuu yihi waxsub bani labi maca alacdaadi warfud bani lummi maca alajdaadi waxkum cala alikhwati bacda alcaddi xukmaka fiihim cinda faqdi ljaddi waxsub xisaabi uu yidhi banilabi caruurta meydka ku aabbaha ah maca alacdaadi tirayaalka la jirkooda warfud tuur banilummi caruurta meydka ku hooyada ah maca alajdaadi awowyaalka la jirkooda waxkum ku xukmi cala alikhwati waxa weeyaan caruurta walaalaha ah bacda alcadi tiradii ka gadaal xugmaka xugunkaagii ku xugmi fiihim dhexdooda kuugu xugun ah cinda faqdi ljaddi awowga weyntiisa agteeda waxsub xisaabi banil abi meydka carruurta ku aabbaha maca alacdaadi tirayaalka la jirkooda warfud tuur banil ummi meydka carruurta ku hooyada maca alajdaadi awoyaalka la jirkooda waxkum ku xugmi cala alikhwati walaalihii bacda alcaddi tiradii ka gadaal xukmaka xukunkaaga fiihim dhexdooda kuugu xugun ah cinda faqdi ljaddi awowga weyntiisa agteeda halkan wuxuu uga hadlay masale cajiib badan oo aada u cajiib badan masaa'ilka hore on kasoo hadlayna waxay ahayd jadkii waxaa la joogay ikhwa ashiqa ah kuwa meydka ku aabbiya hooya ama waxaa la joogay kuwa ku aabba meeshan waxaa looga hadlayaa maanta waxaa jooga kuwa ku aabbiya hooyaa meydka iyo kuwa ku aabbaah iyo jidkiya jooga see la yeeli wuxuu ku leeyahay marka la tirinaayo oo la leeyahay meydka yaa wax la qaybsan kuwa ku aabbaha meydka tirada ku soo dar oo kuwa ku aabbiya hooyada iyo kuwa ku aabbaha oo dhan waa isku darin markaasaa leedahay intaasoo qofaa jidka la jirta jidka intaasaa wax la qaybsan waa masalada koobaad intaas wuxuu uga hadlay wax sub xisaabi banil abi waxaa l baniidaas loolama jeedo wiilasha meydku aabbada kaliya caruurta owlaadul abiya loola jeedaa meydka carruurta ku aabbadaha loola jeeda ama gabdha ahaadeen ama wiilal ha ahaadeen banil abi tiri maca alacdaadi tiryaalkale jirkooda oo dhihi maydid haddee kuwa ku aabbiya hooyaa joogaana kuwan ku aabbada wax dhaxli maayaane waxaa loo tirina hadhihin tiri oo meydka markii awoowe lala xisaabtamayo kuwaas tirada ku soo dar taas waa intaas uga hadlay beydka qeybtiisa dambe wuxuu uga hadlay meydka caruurta ku hooyadaa oon ku aabbaha ahayn oo waladul umka la yidhaahdo kuwaas waxba meesha uma yaalin jadku waa xijaabi kuwaasu kuma jiraan kuwa laleeyahay jad maca alikhwa kuma jiraan ikhwada oo meydka ku hooyada ah oo waladul umka ah kuwaasu kuma jiraan meesha taas wuxuu ku yidhi warfu tuur beni lummi meydka caruurta ku hooyada benidan waxaa loo jeedaa owlaad maanta ee wiilo keliya looma jeedo caruurta meydka ku hooyada tuur maca alajdaadi awoyaala jirkooda awow isagaaba xijaabin waana soo marnay masaladaas inuu xijaabayo waa soo marnay wayafdulu bnu ummi bilisqaadi biljadi fafamhu cala ixtiyaadi aan kusoo marnay kuwaasu ma ahan ikhwada wax la dhaxasha awow beydkan dambe wuxuu uga hadlay wuxuu yidhi marka koobaadood waxisaabayda markaad tiraahdo ikhwada liabka iyo kuwa ashiqada ah markaad meydka u tirido ood ku xisaabido jedka ikhwada meydka ku aabbiyo hooyada iyo kuwa ku aabbaha markaad jedka ku xisaabido oo jedka ay wax la qaybsadaan oo jedku wixiisa qaato inta soo hartay marka la qaybsanaa ha u qaybin maxaa yeelay bahubah ma dhaxasho oo iyadoo wiil shaqiiquhu joogo caruur liabinu wax ma qaato wax oo liabin ay wax ku heli karaan waxaa laga arkaa ashiqada meesha jooga inay ukhta shaqiiqaad tahay oo markay nasiibkeedii qaadata wax ka soo haraan saas darteeda markii jadku wixiisa qaato aada waxaad ku xisaabinee sidii markaan jad joogin ikhwada loo xisaabi jiray ikhwada markii waxa weeyaan aan jad joogin haddii wiil shaqiiquhu joogo ha yaraado ha badnaata hal wiil toban wiil wiil iyo gabdho marba wiil shaqiiqu hadduu joogo liabin waxba uma yaalin ayaga waxba ma dhaxlaan haddana sidii aad leedahay markii awow wixiisa uu qaato marka horeta ku wada tirido markii awow wixii qaato hantida soo harta oo kuwaan lagu wada xisaabiyey waxaa leedahay liabin waxba uma yaalin marba haddii wiil shaqiiqu joogo ha qaateen ashiqadu wiilkaasu ha badnaado gabdhaha la jaban iyo la joogo haddaan wiil shaqiiquhu joogin waxaa la dhihi jiray markaan jad joogin haddii laba gabdhood oo shaqiiqataanu ay joogaan huluthaani leyi wixii ka soo haraa u gudbi kara liabka haddana sidii hadday laba gabdhood joogaan huluthaankoodi u raadi mana dhici karta in wax ka soo haraanba ila jadaa wax qaatay haddii hal gabar oo shaqiiqadu joogtana waxaa la dhihi jiray nisay leeda niska markay qaadata wixii ka soo haraa liabin loo gudbi jira ay qaadan jireen ilaa iyaga ku xigeen oo casabo ku xigeen haddana sidii leeda markii jadku wixiisa qaato hantida soo harta haddii hal gabar oo shaqadu joogto nisaad ka siin maalkao dhan barkiisaad ka siin haddii wax ka soo hara markaasaa liabin kala siin calaa kulli xaal markaad awoowaha marka hore ku wada xisaabi labada kuwa ku aabbiyo hooyada kuwa ku aabbaha markii jadku wixiisa qaato inta soo harta walaalaha waxaad ka dhigtaa sidii ayagoon jad meesha la joogin siday isku xijaabi jireen iyo siday u kala horrey jireen ugu kala hormar markaas wuxuu ku yidhi waxkum ku xugmi cala alikhwati walaalaha bacda alcaddi tiradii ka gadaal marka awowga lagu tiriyey ka gadaal xukmaka xukunkaaga fiim dhexdood kuugu xugunaa cinda faqdi ljaddi awowga marka la waayo agtiisa aquul waxaan leeyahay yidhi jamiicu maa shay dhammaantiis taqadama soo hormaray fii maa idaa kaana markuu ahdo ayay ahayd maca aljaddi awowga la jirkiisa waladun caruur caruurkoo liabaweyni aabbi hooya usugnaaday markuu la joogo ow amase waladun caruur caruurkaasu liabin u sugnaaday taasay ahayd wixii soo hormaray wadakara wuxuu ku sheegay naadimku fii haadayni lbeytayni labadan beyd xukma maa idaa kaana hadday ahaadaan macaljaddi awowga la jirkiisa owlaadun caruur caruurtaasu liabaweyni meydka ku aabbiyo hooya ow iyo wa owlaadun caruur caruurtaasu liabin aabba u sugnaatay jamiican xalay dhan yihiin sawaa-un waa isku mid kaana macahum la jirkooda inuu ahaaday saaxibu fardin saaxiibulfarad oo qof farad leh ow lam yakun inuusan ahaanin macahum la jirkooda saaxiiba fardin qof farad leh faxsub xisaabi cala aljaddi awowga benil abi caruurta meydka ku aabbahaa ku xisaabi maca benil abaweyni kuwa ku aabbiyo hooyada la jirkooda ku xisaabi wacuddahum tiri kuwaan ku aabbahaa alaljaddi awowga ku tiri kaannahum waxaad u tiridaa ikhwada kullahum dhammaantood sinfun waaxidun hal nooc inay yihiin oo kale u tiri kuwa ku aabbada hooyada iyo kuwa ku aabbaha walmuraad ujeedada biqowlihi naadimka qowlkiisa ula jeedo beni labi markuu leeyahay owlaad labi wey carruurta meydka ku aabbaha mutlaqan kala qaadlaan dukuuran rag kaanu ahaadeena ow inaathan ama dhadig ahaadeena wakadaha sidaas oo kale banul ummi markuu leeyahay sidaas loola jeeda caruurta midka ku hooyadaa loola jeedaa uma idaa akhada aljaddu jadku markuu qaato xadahu nasiibkiisa faxkum ku xugmi cala alikhwati walaalaha bacda daalika intaas ka gadaal xugmaka xugunkaaga fiihim dhexdooda ku xugun ah cinda faqdi ljaddi awow marka la waayo xugunkii aad ku xugmi inaad ku xugmi oo xukunkaas hadda waa la yaqaana fa yuxjabu waa la xijaabaa banul abi caruurta meydka ku aabbaha ah bishaqiiqi wiil meydka ku aabiyo hooyo haddii la helo awil ashaqaa ama wiilal badan ku aabiyo hooyo haddii la helo ma arbaa hal wiil ha joogo ama gabdha hala joogan aya la joogin wiil shaqiiq hadduu joogo asal waxay waxa weya wiil la abin ah wax ma dhaxlo marka marka hore awowga waa ku xisaabina markay awowga fogeeyaanoo hanti badan kasoo dhiciyaan wixii si nasiib u lahaa uu qaato oo uu xagga ka baxo ayaa markaas waxaad fiirina walaalaha haddiiba wiil shaqiiqu ku jiro liabin waa la xijaabi hadduusan ku jirin ay gabdho kale yihiinna hadday laba iyo wax ka badan yihiin huluhaanaad siin maalkao dhan huluhaankiis maalka o dhan huluhaankiisna kama badanaayo qeybta ay soo heleen haddii jadki wax qaatay kama badanaayo hadday hal gabara tahay oo shaqiiqad ahna maalkaoo dhan berkiisaad siin haddii markaas waa dhici karta ayada wax ka soo haraan hadday wax ka soo haraanna awalba waxaa qaadan jiray casabada ugu dhow casabada ugu dhowna waa liabinka liabin wiilka ah weeye marka waa sidaas falaa shay-a shay uma sugnaanu ku yidhi hadiiba wiil shaqiiquu joogo liowlaadil abi caruurta meydka ku aabbaha waxba uma sugnaa ilaa idaa kaana kaliya waxay wax ku heli karaan haddii laba gabdhooda xataa shaqiiqataana joogaan jadka la jirkiisa liabin waxba umama helaayo maxaa yeele maalka awowgu markuu wax qaato soo haray ka badnaa maa nasiibka ilahaayeen kaliya hal mar aa liabinkaas wax heli karaan ilaa idaa kaana markuu ahaado markuu ka sugnaado maahane min waladil abaweyne cariirta meydka ku aabiya hooyaa shaqiiqatun gabar meydka ku aabiya hooyaa waaxidatun oo keligeeda wa fadula uuna ka soo haro can nisfa niskeedii shay un wax fa huwa waxa soo haray liwaladil abi usugnaaday halkaas maray wax heli karaan inta kale awowga unbay la riixayaan maahane ayagu wax heli maayaan mihaalada aadka ugu sii caddaan mihaaluhu mihaalkiisii wuxuu ku yidhi jaddun awoowe wa akhun shaqiiqun iyo walaal meydka ku aabiya hooyaa wa akhun liabin iyo walaal meydka ku aabba masaladaasoo kale maxaa leeda marka ugu horreyda waa adigii soo maray haddaan asxaabulfarad joogin awowga laba nas laba ti u qayr badan u qaataa maalkao dhan huludkiis inuu qaato hulud kaamila iyo muqaasamo maanta waxa weeyaan laba akha la jirta akh shaqiiqa iyo akh liabin waana lagu xisaabin waxaad leedahay marka laba akh hadday la jirto labadii waa u sinsinayihii haddii la yidhahdo thuluth hala siiyana maalkaad saddex dho meel la siin haddii la yidhahdo waxaa la qaybsadana labada wiil iyo asaga waa saddexay noqonayan saddexa maalka loo qaybin kaasaa meel la siin waa isku mid uu kudi yastawi waxaa u simaan liljadda awowga fiiha masaladaas dhexdeeda almuqaasamatu la qaybsasho iyo wa huluthu thuluth falahu thuluth ayaa usugnaaday thulusi maxaa soo haray thuluthaan mar haddii thuluthaan soo har awoowe la fogeeyey waa waxaad leedahay bis awoowe hadduusan joogin horta masalada maxaa la dhihi lahaa thuluthaankaanuna meesha joogo haddii akh shaqiiqoo joogo akhli qabin waxba ma qaato casabadu siday u kala horeeyeen waxay akh shaqiiqaa horeeyey waa soo ogaata ilaa quwatulqaraaba uga xoog badan yahay khalaas thuluthaankan akha shaqiiqaha qaadan akhan liabin waxaa laleeyahy maalka ay la soo dhicisaye waa mahadsantahy or iska tag saasaa laleeyahy wayawuxuu yidhi walbaaqi inta soo hartay lishaqiiqiyi usugnaatay wayasqudu waa dhicin alakhu walaalka oo lilabi aabbaha usugnaaday wuu dhicin bacda caddihi tirintiisii ka gadaal calijada awowga lagu tiriyey awowgii markii lagu xisaabiyo awowgii wax ka riixay ka gadaal ayuu dhicin meesha waa ka bixi wakadaa sidaasoo kale waxaa ah jaddun awow wa uktun shaqiiqa iyo gabar meydka ku aabi hooyaa wa uktun liabin iyo gabar meydka ku aabba markaasoo kale maxaad leedahay laba gabdhood unbaa la jooga awowe markaa waxaa u qayr badan muqaasamada maxaa yeelay labada gabdhood hal wiilay u dhikanmaan waa la qaybsana maalka inta la kala baro bar jed ku qaadan barka soo haray ay labada gabdhood leeyihiin saasay ay ay marka awowala la xisaabtaan baa laleeyahy almu wuxuu ku yidhi almuqaasamatu la qaybsashada a khayrun u qayr badan liljaddi falahu sahmaani laba sahmiyaa u sugnaaday cafwan hay waxaan leenahay wakadaa aan ku laabto wakadaa sidaasoo kale jaddun iyo wa akhun shaqiiqun iyo wauktun liabin waa masaladaasaan ka booday masaladaas ayaan ka booday wakadaa sidaasoo kale waxaa ahaaday dheh jaddun awowe iyo wa akhun shaqiiqun iyo wa uktun liabin ha tanna waxa wey waa sidaas oo kale muqaasamada u qayb badan almuqaasamatu inuu la qaybsadaa khayrun u qayr badan liljaddi maxaa yeelay hal wiil iyo gabaraa la jira maalka shana loo qaybi shan marka loo qaybiyo jadka labaa la siin wiilkana labaa la siin gabadhana halaad leedaha laleeyahy saasaa marka awow lala xisaabtama laleeyahy falahu waxaa u sugnaaday sahmaani laba sahmi labadaa sahmiyo min khabsatin shan ka mid a intaas markay tahay oo awowa xagga ka baxo walaalaha waxaad u xisaabida sida awowi markuusan joog loo xisaabinaayo waxaad leedahay akh shaqiiqoo jooga hadda ukta liabin waxba uma yaalin waladul waxa weyan akh liabin ah iyo ukta liabin mina waxba uma yaalin saddexda saamiyo soo hartay markaa wiilkan shaqiiqa iska qaadan gabadhana waa la xijaabi weli shaqiiqi waxaa u sugnaaday uu ku yidhi athalathatu saddexda albaaqiyatu soo hartay wa tasqutu way dhacaydaa aluktu walaasha lilabi usugnaatay bacda caddiha markii lagu tiriyey ka gadaal calajadi awowga marka la xisaabtamaya iyadaa la tirisaday saasuu wiilku waxa weeyaan uu saddex sami hadda nasiib uu u hela mas'alatun uu yidhi jaddun awowe wa uktun shaqiiqatun awowe iyo ukta shaqiiqaa wa akhun walaal iyo wa uktun gabar walaalah oo liabin abba usugnaaday waxaa meeshan joogo jad iyo hal ukto shaqiiqa ah iyo akh iyo ukta liabin ah markaasoo kaleeto awowga waa iskugu mid thulukii inuu qaato thuluthu kamila iyo muqaasama maxaa yeelay mar hadday la jooga hal wiil iyo labada gabdhood labada gabdhood hal wiil udhi karmaa iyadoo laba wiil la joogaana lamidta marka wuxuu ku yidhi yastawi waxaa u siman liljadda awowga fiiha masalada dhexdeeda athuluthu thuluth iyo walmuqaasamatu la qaybsasho falahu waxaa u sugnaaday athuluthu thuluth maalkii saddexa loo qaybin waxaa la siin meel maxaa soo haray thuluthaana soo haray walfaadilu inta soo hartay thuluthaan wey markaasaad waxaad leedahay awow isagoon joogin saad uxisaabileed walaalahan u xisaabi ukta shaqiiqaaha joogta waa asxaabulfuruuday ka mid taha mar hadday ukta shaqiiqaha tahay waxaad leedahay waxay qaadan maalka barkiis maalka barkiis waa ka badan yahi waxa soo haro thuluthaanka barkiis hadday qaadato sudus ayaa soo hare barka inta iyada siido waxaa leedahay marka suduska soo haray casabada ugu dhowsi waa wiilkaas iyiyo gabadhaas casabada ugu dhow noqonaya wuxuu ku yidhi walfaadilu kan soo haray thuluthaan weeye akharu wahuwa akharu waa ka badany min annisfi fa tucda shaqiiqatu waxaa la siina annisfu yafdul waxaa soo haraa sudusun sudus jamiic ilmaa lil akhi ayuu usoo haraa iyo walukti walaal oo min alabi aba xaggiisa ka ahaadeen athalaatha saddexa loogu qaybin wiilkaas iyo gabadhaasa laleeyahay saddex u qaybsada wa tasixu waxayna ka ansixin masaladu min thamaaniyata cashara oo lixa marka hore lagu dhisin markii lix lagu dhiso lix markii lagu dhiso awowgu labu qaadan afaraa soo hartay gabadhuna saddexay qaadan halaa soo haray uma qaybsamo wiilkiiyo gabadha ilaa saddex in loo qaybiyaa la rabaahe waxaa la leeyahay marka saddex madax ku dhifo wiilka oo labaa iyo gabadhoo mida saddexdaas lix ku dhifo siddeed iyo tobanay noqon siddeed iyo tobankaasay masaladu ka ansixin oo laga qaybin tasxiixa masaa'ilka waa noo imaan doonaa sida loo tasxiixiye baabkooda nagu imaan marka lix iyo to siddeed iyo tobankaasaa laga qaybinoo waxaa laleeyahay saddexaa lagu dhiftay lixdii siddeed iyo tobanay noqotay siddeed iyo toban markay noqotay siddeed iyo tobankaasaa laga qaybin jus-u sahmiga wax lagu qaybinaana waa saddex oo waxa weeyaan jadkii hadduu helay labo hadduu helay laba saddex ugu dhifo waxa weeyaan lixu qaadan labiyo tobanaa soo hartay uktadu waxay qaadatay saddex saddex saddex ugu dhifo sagaala ay qaadan saddexaa soo hartay saddexdaas marka wiilkiiyo gabadha lidakari mitl xadin uhayn ugu qaybi asna laba sii ayadana mid sii mas'alatun uu yidhi ummun wa jaddun wa akhun shaqiiqun ummun hooyo iyo wa jaddun awoowe iyo wa akhun shaqiiqun walaal meydka ku aabiyo hooyaa iyo wa uktun liabin waxa weeyaan gabar meydka ku aabbaa lilummi hooyada waxaa u sugnaaday assudusu wa huwa sahmun waa sahmi oo min sitati li xaggeed ka ahday ilaa walaalo taxduudaa jooga marka sudusay leeda yafdul waxaa soo haraa khamsatun walmuqaasamatu la qaybsashada ayaa fiiha masaladaas dhexdeeda khayrun u khayr badan liljaddi falahu waxaa u sugnaadeen sahmaani laba sahmi walishaqiiqina waxaa u sugnaaday albaaqi inta soo hartay wahuwa halaatatun waa saddex wa tasqudu way dhacaydaa aluktu walaasha oo lilabi abaha u sugnaaday marka awowo lagu tiriyey ka gadaa wakadaalika sidaasoo kale waxaa ah ummun hooyo iyo wa jaddun awoowe iyo wa uktun shaqiiqatun iyo wa akhun liabi markaasoo kaleeto masalada marka hore horta hooyadu sudusaleeda iyada asxaabu farad ku joogtee lixa lagu dhisin markaasaa hal hooyada la siin shanaa soo hartay shan ayaa soo hartay awowana waxaa la jooga uqta shaqiiqa ah iyo akhin liabi muqaasamada a u qeyr badan lil ummi hooyo sahmunaa usugnaaday waliljadina sahmi ayaa usugnaaday saddexda soo hartay walilukti halaaatun saddexa usugnaaday wayasqudu waa dhacaya alakhu lilabi maxaa yeele saddexdaas waa nasiibkeedii waa nisfulmaal waayo marka niski ay lahaa jirtay weeye mas'alatun ummun wajadun wa uktun shaqiiqatun wa akhawaani liabi ummun hooyo iyo wajadun awoowe iyo wa uktun shaqiiqatun gabar maydka ku aabiya hooyaa iyo wa akhawaani liabi lilummi asudusia usugnaaday wa thuluthu lbaaqi inta soo hartay huludkeeda khayrun u khayr badan liljaddi awowga fa yufradu lahu waa loo qadari thuluthu lbaaqi fa asluha asalkeedu masalada min thamaaniyata cashara lagu dhise lilummi hooyada waxaa usugnaaday halaatatun oo intaasaa sudus u ah thamaaniyata cashara waliljaddi waxaa usugnaaday thuluthu lbaaqi wa huwa khamsatun waa shan shanaa la siin waxaa soo haray toban yafdulu casharatuna soo haray lishaqiiqati shaqiiqada waxaa uga sugnaaday minhaa tobanka annisfu maalka dhan barkiis sideed iyo toban barkeed waa sagaal wahuwa tiscatun weeye farduhaa faradkeedii weeye waxaa leedahay lishaqiiqati waxaa uga sugnaaday minhaa waxa weeyaan tobankan annisfu maalka dhan barkiis oo sideed iyo tobankaa tiscatun wahuwa tiscatun waana sagaal sagaalkaasoo sagaal weeye farduhaa wahuwa farduhaa waa faradkeedii dheh saasuu soo qadaro wayafdulu waxaa usoo hari lil akhaweyni labadii walaalaha ahaa oo liabin aba usugnaaday sahmun hal sahmi sahmigaasoo beynama dhexdooda ahaaday nisfayn oo waa loo kala bara fa tasixu waxay ka ansaxeen min sittatin wa halaathiina soddon iyo lixay ka ansaxeen qaabkay uga ansaxaydana waxa weeye hal sahmi uma qaybsamo laba wiil iyo laba gabdhood midna laba madax uma qaybsamo labada madax a waxaa lagu dhifan sideed iyo tobanka sideed iyo toban laba lagu dhifta waa soddon iyo lix markaasaa laga qaybinaya sideed iyo tobanka markaasa waxaa laga qaybinaan rabaa soddon iyo lixaa laga qaybin soddon iyo lix marka loo qaybiyo maalka oo dhan ayaa jus-u sahmina waxaa laga dhigan labada labadaasa qof walba w nasiibkiisa loogu dhifan gabadha hadda sagaalay heshay labaa loogu dhifan sideed iyo toban ay qaadan markay sideed iyo toban qaadato sideed iyo toban kalaa soo hari waxaa laleeyahay jedka shan uu qaatay laba u dhifa toban uu qaadan toban markuu qaato waxaa soo harin sideed sideed ayaa soo hari waxaa la leeyahay umka ummada waxay qaadatay awel waxay laheed saddex saddex laba ugu dhifo lix ayuu u noqon lixay qaadan labaa soo hartay labada labada wiila kala qaadan marka halkaasay ka ansixi tasxiixa iyo masaa'ilkiisu aan noo imaan doona insha allah wuxuu yihi wa nisfu niska alladii niska ta'khuduhu ay qaadanaydo ashaqiiqatu gabadha maydka ku abiyo hooyadaa fii hadii suurati suuradan ta'khuduhu waa qaadanay fardan xaal uu yahay liannahaa gabadha lowinfaradat hadday gooni noqon laheed lam ta'khud ma qaadateen akthar wax ka badan min nisfi wa xiina idin xaaladaas kaana thuluthulmaali maalka thuludkiis ow thuluthulbaaqi ama thuluthulbaaqi a khayran u khayr badan liljaddi awowga wa fadula waxaa soo haray nisfu maali maalka niskiis ow akharu ama wax ka badan fa nisfu niska aladii niska ta'khuduhu ay qaadanaydo ashaqiiqatu gabadha meydka ku abiyo hooyadaa ta'khuduhu waxay u qaadanaya fardan ee casabnimo u qaadamaya cala sawaabi sida saxiixa ah kamaa naqalow siduu soo naqliyey alraaficiyu imaam raafici iyo wanawowi can taswiibi ibnu lubaan ibnu numaan inuu magaaladaas sawaab ka dhigay can taswiibi ibnu lubaan wa aqaraahu raafici iyo nawowina way qiraan waxay dhahdeen farad wey waxay ku qaadanayda gabadhu niska maanta wa naqalahu waxaa soo naqliya oo kale jamaacatun koox can zayd ibnu thaabit ay ka soo naqliyeen radia allahu canhu wa haadaa xukunkan oo ah farad inay u qaadanayda waaridun wuxuu kusoo arooraya calaa qowli jamaahiir jamaahiirta qowlkeeda ay yidhaahdeen inaw shaniya laa yufradu farad lama siiyo lilukti walaal macalijadi awogla jirkiisa ilaa fi lagdariyati maahan masaladanuna agdariye maaha marka arrintaas way kusoo laaban ila masalaan agdariye ahayn oo la siiyey faradaan lahayaa wa qowlu qowlkiisa uu yidhi warfu tuur bani lummi caruurta meydka ku hooyada ah macal ajdaadi ay asqid rid weeye owlaada ummi caruurta meydka ku hooyada biljadi awowga ku rid qaruba awowgaas ha dhowaado ow bacuda ha fogaado falaa madkala gelitaan lahum uma sugnaanin macahu jedka la jirkiisa fi lirti dhaxalka wa haadaa kanuna taqadama wuxuu kusoo hormaray fi lxajbi fii qowlihi qowlkiisa uu yihi wayafdulu bnu lummi bilisqaadi biljadi fafanhu calaa ixtiyaadi beydkaas kusoo hormar baabu lakdariyati akdariyadii baabkeedii haadaa kanu maxaluhu waa maxalkii looga hadlaayey halkan waxaan ka gelaynaa masale magaceeda laydhaha akdariya masaladii calwiday madhabka zayd ibnu thaabit masaladii calwiday halkaasaan ka gelaynaa wlktu laa farda wluktu laa farda maca aljadi lahaa fii maa cadaa mas'alatan kamalahaa zawjun wa umun wahumaa tamaamuhaa faclan fakhayru ummatin callaamuhaa tucrafu yaa saaxibi اlakdariya wa hiya bian tacrifahaa xariya fayufradu nisfu lahaa wa sudsu lah xataa tacuula bilfuruudi اlmujmala huma yacuudaani ila lmuqaasama kamaa madaafaxfadhu washkur naadima masalada la yidhaha akdariya uu suurayna akdariya wuxuu yidhi wal uktu walaal laa farda farad uma sugnaanin macaljaddi awowgala jirkiisa lahaa walaasha fii maa caddaa wixii ka soo haray mas'alatan masalo hal mas'alo wixii ka soo haray gabar ukhtaa oo jad la joogta lama siiyo farad ee waxa weyan casabay wax ku qaadataa mas'aladaasoo kamalaha uu dhammaystiray zawjun zawj iyo wa ummun hooyo wahumaa halkaad u celin uktada iyo jedka u celin wahumaa uktada iyo jedkuna tamaamuha dhamaystirkeeda ay masalada yihiin waa mas'ale ay ku kulmeen ukta jed zawj iyo um faclan ogow fa khayru ummati ummad kan ugu qayr badan callaamuha cilmi badanheeda wey ummad kastoo meel joogta cilmi badanaha qofka diinta islaamka aqoonta badan u lehay ilaaliya xuduudda allena ilaaliya kaasa u khayr badan wuxuu ku leeyahy masalada agdariya la yidhaha hadaad rabto arkaanteeda inaad ogaato waa afartaas qof waa ukta jed zawj um masaladaas intaas weeye tucraf waxaa loo yaqaan yaa saaxi saaxiibo bilakdariyati akdariya loo yaqaan wa hiya mas'aladaasuna xariyatun waa mid xaqiiqa ku ah bian taxrifa inaad garato aaday ugu haboonta inaad ka jaahil noqota waa nasiib daro markay sidaas tahay marka mas'aladaas marka hadda fiiri intaanan labada bayd oo kala gelin mas'aladaas bal dhis haddii sidii hore loo dhistay waxay noqoneed waxaa asxaabulfarad jooga zawj iyo um ayaa joogaan zawj farac waarid hadduusan joogin muxuu lahaa nis waa la gartay umna haddaan walaalo taxaduda joogin maxay lahayd thuluth masaladii dhis mas'aladan markii la dhiso waxay noqon lixaa lagu dhisin lix markii lagu dhiso ilaa lixda waxaa loogu dhisay zawjka makrajka uu nisku ka soo baxa waa ithnain hooyadana thuluth ay leedahay makrajkeedu waa talaata ithnain iyo halaata tabaayuna ka dhexeeya laba saddex ku dhifo laba meeloodoo min saddexa waa lix lix saasay ugu dhismi zawjka niskiisa si waa saddex hooyadana huludkeeda si sita maxaa thuluth u ah labo si maxaa soo haray sudus bis horaad u soo ogaatay qaacidadii ahayd haddii sudus soo haro ama wax ka yar awowga la siiya walaaluhuna waa dhacan saasay qaacidadu ahayd masaladan marka waa lagu khilaafay qaacidadaas waxaa la leeyahay gabadhan ukhtadaa asxaabulfarday asal ahaa jirta jadkaanaa yimid jadkii ma casabayno casabanimadii waa weyday sababtoo asagii faradaa loo qadaro sudusaa la siiyey haddii ay waxa weeyaan wax casabeeyo weyday faradnimadii wax ka rida la arki ma ka xijaabay lama hayo wax ka xijaabay maadaama aan lahayn nis inay leedahay kasoo qaad saasuu kuleeyahy meeshay ka dhici laheed waa kana marka wuxuu ku yidhi fa yufradu waxa loo qadarin annisu nis lahaa gabadha wa sudusu sudusaa loo qadarin lahu jadka waxaa laleeyahay asxaabu farad weeya nisay leedahay ee maalkii lix ah waana la dhamaystay waxaa laleeyahy joojiya fur fardiyaalka meesha ku jira waa imisa waa jedkii oo saddex le jedka ma dheheen waxaan rabaa cafwan zawjkii oo saddex leh um hooyadii oo laba leho thuluth leh shan jedkii oo sudus leh lix gabadhoo nis lahoo saddex leh sagaal fardiyaalka meesha yaalla waa sagaal bis maalka meesha yaalla sagaal u qayb sagaal u qayb saasaa laleeyahy wuxuu ku yidhi fa yufradu waxaa loo qadarin annisu nis lahaa gabadha wa sudusu sudusna low jadkaa loo qadari xataa tacuula ilaa ay cawlanto mas'aladii tacuula faacilkeedu waa almas'ala xataa tacuula almas'alatu masalada ilaa ay la cawlanto bilfaradyaal bilfuruudi faradyaalkii almujmalati ay almujtamicati ee aruurtay xataa tacuula almas'alatu ilaa masaladu ay la cawlanto bilfuruudi faradyaalkii almujmalati ay almujtamicati kulantay marka waxaa sagaal ayaa loo cawlin oo la gaarsiin markii sagaal la gaarsiiyo sawjku saddexdiisa qaato ummaduna labadeeda qaadato jedka haluu leeyahay saddexna gabadhaale afartaas sidooda u kala tegi maayeen haddana bal cajiibkeeda masaladan fiiri waxaa la leeyahay dib markay labadaas wuxuuda qaataan waxaa laleeyahay jedka iyo ikhwada isku soo celiya afarta adhab afartii markay isku daraana laleeyahay lidakari mithlu xadil unhayeyn u qaybsanoo casabnimo ku laabta wuxuu ku yidhi uma yacuudaani jedka iyo ukhtadii waxay u laabanayaan ila lmuqaasamati isla qaybsasho kamaa madaa sidii tagtay faxfadhu xifdi xukunkaas washkur ku shukri naadimahu shiiqa kuu taxay oo gabaygaas kuugu fududeeyey uma yacuudaani jedkii iyo ukhtadii waxay ku laabanayaan ila almuqaasamati isla qaybsasho kamaa madaa sidii tagtay ee faxfadhu xifdi washkur kuna shukri naadimahu shiiqa kuu taxay nadmiga mas'alada agdariya la yidhaha hadaad maqasho masalada marka haddaan waxaynu soo qulaasayno waxa weeye agdariyada horta afar qof waa inay meesha joogaan waa ukta iyo jed iyo zawj iyo um waa inay joogaan hadday intaas wax ka bedelan yihiin agdariyo maaha masalada ko markaas qaabkay ku imaanayda markay hadday afartaas joogaan mas'alada asxaabu furuud waxaa jooga zawjkoo nisle iyo ummadoo thuluth leh ilaa walaalo tacadudayna ma joogaan farc waarikana ma joogo marka ummaddu thuluthay leeda marka sitaa lagu dhisi qaabka loogu dhisayna waxa weeyaan ummada thuluth say leedahay thuluthna talaatu ka soo baxaa zawjkuna nisu leeyahy nisna makrajkiisu waa ithnain ithnain iyo thalaatha maxaa ka dhexeeya tabaayuna ka dhexeeya labaa saddex lagu dhifa lixay noqon zawjku niskiisii uu qaadan waa saddex ummaduna thuludkeedii qaadan waa labo halaa soo hare qaacidadii aan horay usoo marnay oo jedka ikwada markaan ku dhex jirna waxay ahayd haddii sudus soo haro oo asxaabufuruudka ka soo haro ama wax sudus ka yaru soo haraan amaan waxba soo harin saddexdaas xaalo waxa weeyaan jedka sudusa loo qadaraa ikhwaduna waa dhaca mas'aladan markaa sidaas lama yeelin oo waxaa la yidhi gabadhan ukhtada ah oo shaqiiqada ah gabadhan ukhtada ah gabadhan ukhtada ah ama shaqiiqa ha ahaato ama yay ahaane shaqiiqo kale shardi maahane gabadhan ukhtada ah waxa weeyaan wax casabeeya weydoyo jedkii haddii asagaa ahlulfarad laga dhigay oo sudus loo qadaray wax xijaabana lama haro rabo gabadhan ahlulfarada ahayd oo wax ka xijaabayna lama hayo khalaas faradkeedii oo ah nis inay leedahay loo qadaro nis ay leedahay laleeyahy marka marka iyadoo nis leh iyo sawjkiyo nis leh iyo hooyoo thuluth leh iyo jedkoo sudus leh faradyaalkaasaa la isku dari nis waxaa le zawjkii waa saddex ukhtaduna nisay leedahay waa saddex hooyo thuluthay leeda waa labo waa toddobo ehe waxa weeyaan waa saddex oo jed oo zawjku leeyahay iyo saddex gabadhu leedahay ehe saddex oo ay gabadhu leedahay marka la isku dara waa lix hooyada oo laba le ku dar waa toddobo waa toddobo jedkiina jedkiina muxuu leeyahay wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay sudus oo hal ah ku dar waa sideed bis mas'aladu marka saasa u cawlanto mas'aladu sideeddaasa u cawlanto saasaa la leeyahay saasaa la leeyahay marka sideeddaas markay u cawlanto oo uu qaato saddexdiisa zawjku oo ay ummadu qaadato labadeeda oo thuluth ah oo hal uu qaatay sud oo sudusoo jadku qaatay iyo saddex ay uktadu qaatay afartaas ay soo haraan oo afartaas ay soo haraan afartaas la dhihi maayo adna halkaaga qaado adiguna saddexdaad qaado ee mar kale waxa lalehay haddana casabo u laabta casabo u laabta halkaan ka qalday mas'alada ahey waxa weeyaan furuudda meesha ku jirtaa waxa weeye zawjka nis uu leeyahy waana saddex uktaduna waxay leedahay nis waana saddex lix soo maahan hooyo waxay leedahay thuluth waana labo ku dar labo lix marka toddoba maana leedahay sideed jadkuna wuxuu leeyahay sudus waa hal ku dar sagaal masalada sagaal ay u cawlmayda marka masaladaas waa inaad ku baraarugtay sideed maahane sagaal ay u cawlmayda markaasaa laleeyahy haddana mar kale muqaas muqaasamo iskugu soo laabta muqaasamo iskugu laabta markaasi lidakari mithlu xadil unthayeyni ay u qaybsanayaan ayay u qaybsanayaan marka waa masale cajiib badan oo runtii tusayda waxa weye mas'aladan madhabka zayd ibnu thaabit in looga xoog badan yaho xoog badan yahy madhabka abubakar sidiiq waana sharaxi doonaa markaan baabkaan dhammayno ee wejgeeda raajixa ah marka halkaasa iska jooga maanta wallah subxana wa tacala aclam slى اllه وsلم وbaaرك على نبيinا محمد